munaasabad ka dhacday deegaan ka tirsan gobolka jubbada dhexe oo ay kasoo qayb galeen mas-uuliyiin ka tirsan xarakada shabaabul mujaahidiin iyo odayaal dhaqan oo ka tirsan beesha tunne kuwaasi oo iskaga yimid gobolada shabeellada hoose jubbada dhexe iyo jubbada hoose ayaa ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe munaasabadda ayay beesha tunne qeybtooda dega jubbada dhexe waxay ku doorteen nabadoon ku hogaamiya shareecada islaamka nabadoonka ay beesha dooratay ayaa lagu magacaabaa aadan cali xuseen suldaanka guud beesha tunne suldaan maxamed cabdulqaadir oo munaasabadda ka hadlay ayaa akhriyey bayaan ay soo saartay beesha tunne beeshu inay wax gorgortan ah ka gelaynin ayna ka tanaasuleynin ku dhaqanka shareecada islaamka toban beeshu waxay ugu hambalyaynaysaa beelaha soomaaliyeed sida ay uga hortageen uguna dhabar adeegeen duulaankii xasan garguurta iyo axmed madoobe ay ku soo qaadeen deegaanada lagu xukumayo shareecada islaamka koob iyo toban beeshu waxay ka soo horjeedaa dhulboobka ka socda magaalada muqdisho oo ay wadaan kooxda murtadiinta uu hogaaminayo xasan garguurte labiyo toban beeshu waxay ka soo horjeedaa in etoobiyada xabashida ah lagu wareejiyo qayb ka mid ah beriga iyo badda soomaaliyeed saddex-iyo toban beeshu waxay ka tacsiyadeynaysaa istishaadkii waalil walaayaad sheekheenna sheekh maxamed mire jaamac waxayna caddaynaysaa in ay u aari doonto insha allah munaasabadda sidoo kale waxaa kelmad ka soo jeediyey waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe sheekh cali darwiish isagoo la dardaarmay beesha qof walba oo beeshaan ka dhashoo qaangaaroo caaqila rag iyo dumarba halhayskiina inuu noqdo ayanqusu diinu waana xayun inuu noqdaa la rabaa anigoo nool miyaa ilaahay diinkiisu nusqaamaya waxaan rabnaa sidoo kaleeta bayaanka hadda ka soo baxay beesha ee dhowr iyo tobanka qodob ahaa ee haddana lagu dul akhriye nimayo inaad ka dhabaysaan oo meel marisaan nabadoonka gobolka jubbada dhexe ay u dooratay beesha tunne aadan cali xuseen oo goobta ka hadlay ayaa sheegay in beesha uu kitaabka ku hogaamin doono isagoo ka codsaday inay la shaqeeyaan beesha waxaan u ballan qaadayaa intii ilaahay subxaana wa tacaala uu ka dhiga maarata garaadkaygii kitaabka iyo sunnada aan ku maamulo kitaabka iyo sunnada aan ku hogaamiyo aan tadbiiqinno waxaa idinka codsanayaa ballantaad qaadeen inaad ii fulisaan haddii sam'a iyo daaca meesha ay ka maqan tahay ikhwaanii wax kala soconaya an wax aan wadi kara ma jiraan inaan kitaabka iyo sunnada idinku hogaamiyo aan idinku maamulo aan ku dhaqinno diyaar ma u nahay ballan miya ilaahay subxaana wa tacaala qalbigiina asaa og wa asiruu qowlakum wajruu bih innahu caliim baadi suduur ilaahay aayad kale wuxuu ku leeyahay yaclamu khaa'inata alacyun wamaa tukfi suduur innahu yaclamu aljahra wamaa yakhfaa kolley beelay ilma adeerey ana waxaa waajib ugu ah xaqaas inaan ka run sheego kitaabkaas ilaahay aan u nusreeyo aan garab istaago idinku maamulo intaas inaa ila qaadataan baan jeclahay qabaa'ilada soomaaliyeed ee ku nool wilaayaadka islaamiga ah ayaa waxaa hogaamiya odayaal dhaqan oo ku shaqeeya kitaabka allah kana shaqeeya danaha iyo masaalixda beelaha